xamaas iyo saraakiisha ammaanka ee gobolka ayaa weerarka lagu dilay saalax al caruuri dusha u saaray diyaarad aan duuliyo la socon oo ay leedahay israa'iil inkastoo israa'il aysan si toosah u qiran mas-uuliyadda madaxa hay-adda sirdoonka musaad ee israa'il ayaa arbacadii sheegay in hay-addu ay ugaarsan doonto xubin kasta oo xamaas ka tirsan oo ku lug lahaa weerarkii toddobadii oktoobar lagu qaaday israa'iil meel kasta oo ay joogaan david berneya oo ah madaxa musaad ayaa soo qaatay wixii dhacay kadib xasuuqii kun sagaal boqol labayo toddobaatankii magaalada munikh ka dhacay markii xubnaha musaad ay baacsadeen oo ay dileen xubno ka tirsanaa falastiiniyiintii dilay koob iyo toban ciyaartooy oo israa'iiliyiin ah oo ka qaybgelayay ciyaarihii olombikada ee sanadkaasi isagoo ka hadlayey aaska madaxii hore ee musaad zivi samir oo ahaa madaxa sirdoonka israa'iil xilligii weerarkii munikh berneya ayaa waxa uu sheegay in israa'iil ay baacsan doonto qof kasta oo ku lug lahaa si toos ah ama si dadbanba oo ay ku jiraan qorsheeyayaasha iyo ergadii ku lug lahaa weerarkii ku dhowaad saddex bil ka hor lagu qaaday israa'iil kaasi oo koonfurta israa'iil ku dilay kun iyo laba boqol oo qof oo israa'iiliyiin ah ayna xamaas ku qabsatay laba boqol iyo afartan qof oo la haystayaal ah wakhti ayay qaadanaysaa sidii ay wakhti u qaadatay xasuuqii muyunikh kadib laakiin gacmaheenna ayaa gaari doona meel kasta oo ay joogaan ayuu yidhi berneya xisbullah oo sida xamaas taageero ka hesha iiraan ayaa gantaalo ku garaacaysay xuduudda koonfureed ee israa'iil ilaa bishii oktoobar oo uu dagaalku qarxay khudbad telefishinada laga baahiyey arbacadii ayaa hogaamiyaha xisbullah xasan nasrallah waxa uu israa'iil uga digay weerar ka dhan ah lubnaan haddii cadowga uu ka fakerayo inuu dagaal ku qaado lubnaan waxaan ula dagaalamaynaa si aan isxakamayn lahayn aan shuruucna xadidayn aysanna jirin isxakamayn iyo xanibaado ayuu yidhi nasrallah aruuri ayaa ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska siyaasadda xamaas wuxuuna ka mid ahaa aasaasayaasha garabkooda militariga guutooyinka khasaam ee fuliyey weerarkii israa'iil ee toddobadii oktoobar maraykanka ayaa sanadkii hore u asteeyey shan milyan oo dollar si loo helo macluumaad ku saabsan al aruuri taasi oo qayb ka ah barnaamijka abaalmarinta cadaaladda militariga israa'iil ayaa diiday inay ka hadlaan dilka aruuri balse weerarkan oo kale ayaa la mid noqon doona hadafkii israa'iil ee ahaa in la dilo hogaamiyaasha muhiimka ah ee xamaas iyadoo dagaalka xamaas ee khaza uu kusii dhow yahay saddex bilood waxa ugu muhiimsan in caawa la sheego ayaa ah in diiradda aan saarno oo aan sii wadayno inaan diiradda saarno la dagaalanka xamaas ayuu yidhi afhayeenka militariga israa'iil daniel hagari mar la weydiiyey dilka aruuri aruuri ayaa ahaa madaxa howlgallada xamaas ee daanta galbeed ee israa'iil haysato ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa ku hanjabay inuu dili doono ka hor inta aysan kooxda xamaas weerarin koonfurta israa'iil bishii oktoobar wakaaladda wararka ee lubnaan ayaa sheegtay in afar qof lagu dilay weerarka lagu qaaday xafiisyada xamaas ay ku leedahay xaafad ay dadku ku badan yihiin oo ku taalla duleedka koonfureed ee caasimadda lubnaan war qoraal ah oo ay soo saartay xisbullah ayay ku sheegtay in dembigani uusan noqon doonin mid aan laga jawaabin waxayna ku tilmaamtay sii horinta khatarta dagaalka israa'iil ayaa ka digtay in haddii xisbullah aysan isxakamayn in dagaal buuxa uu ku wajahan yahay lubnaan xamaas iyo xisbullah ayaa labaduba taageero ka hela iiraan oo kooxaha ay xulufada yihiin ee suuriya ciraaq iyo yemen ay sidoo kale qaadeen weeraro ka dhan ah israa'iil dhinaca kale madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell ayaa arbacadii sheegay in beesha caalamku ay tahay inay soo rogto xal ku aadan dagaalka israa'iil iyo falastiiniyiinta waxa aan barannay soddonkii sano ee lasoo dhaafay iyo waxa aan hadda ka baranayno musiibada ka socota khaza